Kala korinta ubadka ayaa muhiim u ah hooyada iyo carruurta caafimaad ahaan iyo jir ahaan intaba waxaana hooyada u sahlan inay kala koriso carruurta siday qabaan dhakhaatiirta qaar ka mid ah dhakhaatiirta haweenka ah ee ka howlgala xarumaha caafimaad ee ku yaala degmada Dooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa hooyooyinka Dooble ugu baaqay inay kala koriyaan ubadka si uu u wanaagsanaado korriinka carruurta magacayga waa Ciblo waxaan ka shaqeeyaa Bosnia MCH ee umulasa ayaan ah een kala korinta oo muhiimad badan ayay leedahay kow cunuga ilaa laba sano in naaska lagu gaarsiiyo ee taasoo ay ka difaacaysa xanuuno badan cunuga hooyadana ay nasanayso ayay u leedahay in naasaha la siiyo ilaa laba sano cunuga yarka ah een hooyooyinkeena Soomaali ee ku dhalan degmada Dooble waxaa ugu baaqahay tan koowaad ilmahooda inay si fiican naasaha u siiyaan ilaa laba sano ee ay ka gaarayaan waayo waxaa waaye breastfeeding markii la dhahay ama cunug naas nuugo waxyaabo badan ayuu cunugaas uu yuu yuu ka helaa caafimaad ahaan caafimaad kaamil ayuu ka helaa hooyadana waa la mid marka hooyooyinkeena Soomaali waxaan ula talan lahaa markastana aan ku dhihi lahaa in ilmahooda naasaha ay si fiican u siiyaan magacayga waa Deeqo waxaan ka howlgalaa ee Dooble MCH wallaahi muhiimadaas lama soo koobi karo hooyooyinka faa'iidooyin badan baa ugu jirta inay dhallaanka kala koriyaan sababtoo ah midka uurka ku jira iyo midka bannaanka joogaba waxay u tahay muhiim in hooyadu ilmaheedu ay u kala fogaadaan sababtoo ah hooyadii markay intay cunugan dhasho ay naaskii iyadoo nuujinayso oo xilligii naaska uu ku jiro cunugan ilaa laba sano ilaahay baa kitaabkiisaba ku sheegay in ilmaha naaska la nuujiyo ilaa laba sano aan gaarin cunugii lix bilood toddoba bilood isagoo jira hooyada ay uurka yeelato kii oo fadhiya ay mid kale ku kordhasho dhibaatada soo gaari karta kii bannaanka joogayna dhib baa lasoo ula kulmayaa kii caloosha ku jirayna sidoo kale hooyadii oo aanan nafaqaysan jirkeedii oon soo aruurin dhibaatooyin badan bay kala kulantaa waxaan ugu baaqi lahaa hooyooyinka ku nool degmada Doobley ee in ay ilmahooda kala koriyaan ayagay dan ugu jirtaa caafimaadkeeda ugu jirtaa ubadkeedana waa ugu jirtaa bulshadana waa ugu jirtaa